aad iyo aad baad umahadsan tahay dadaalkaasi wuxuu ku yimi isgarabsi la iswada garab qabsaday oo shaqaalaha wasaaraddani oo aan aada iyo aada ugu mahad celinayo habeen iyo dharaar inay fadhiistaan waa diideen wixii soo xerooday inay haanta kusoo shubaanna waa isla garwaaqsadeen oo waa isla garowsadeen dadkii soomaaliyeedna waxay garowsadeen iyaguna inay wixii cashuuro lagu leeyay iska bixiyaan dadaalkaas ayaa keenay in wixii aan kula ballannay hay-adda lacagta caalamka aan soo gaadhno taas ayaa keentay waxaanan aada ugu faraxsanahay in aan meeshii soo gaadhnay i m f duqoolada hay-adda lacagtuna way ku faraxsan tahay de inagoo dhanna waan ku wada faraxsannahay geedi socodka deynka lanaga dhaafo ayaana lagu socdaa diyaarna loo yahay loona kala hadhi maayo taasaa markaa dadaalkaa weyn iyo garashada dadkii cashuuraha bixinayo iyaguna garwaaqsada in loo baahan yahay labadaasoo la isku daray waa keenay afar labaatanka milyan saddex bilow soo dhaafay xaggee bay ka soo xarootay waxay kasoo xerootay meelo fara badan horta meelaha waxay nooga yimaadaan agagaarka muqdisho uun bay tahay se cid weliba og tahay meelaha ugu badan waxa weeyaan dekedda ayaa ugu badan dekeda dhowr waxbaa ka soo baxaa customka ayaa wax ka soo baxaa furdada oo marka wax lasoo dejiyo waxaa kaloo sanadkan bilahan weheliyey gaar ahaan bishan ugu dambeysay cashuurtii gadista oo ay noqotay in lagu qaado dekeda iyadoo waxyaalo badan la xeerinayo qaanuunkeenuna inoo ogol yahay ayaa ayaa iyaduna keentay waxaa kaloo iyaduna keentay meelihii kale dibadda ahaa ee xataa ahaa mxuu ahaynaan cashuuraha berriga oo iyagana meelo badan ay wax kasoo ay wax ka soo xeroodeen iyadoo dadka la yidhi cashuur qof uma dhiibi kartaane baanka geeya ayadoona waxyaalo badan bay ayay xoojisay marka waxyaalo badan oo iskaashaday ayaa ayaa runtii keenay in waad garanaysaa inaan wixii halkii loo baahnaan gaadhin
sanadii dhowr maalmood baad xafiiska joogtaa dabcan waad ku olalisay in lacag soo xaroodaan waana soo xarootay laakiin dadka lacagaha laga soo qaadee shacabka lacaguhu ma ku laabtaan shaqaalaha dowladda iyo ciidanka unbaa soo hadal qaadaan marka goormeed dadka ku laabanaysaa lacagtan
horta waxaan sheegaya waxa weeye de marka ugu horeyso horta eed xafiis dhisayso intaanad waxba qaban dadkii dadkii xafiiska joogay waa inay mushaharkoodii helaan markay mushaharkoodii joogto helaan bay wax qaban ama macalimiin noqon ama wadooyin dhisi ama waxyaalo kala qaban doonaan marka marka ugu horeysa horta waxa wey inaad ciidankii mushaara siiso shaqaalihii dowladda mushaara siiso xafiiskii laydhkiisi iyo biyihiisii samayso markaasaa horta shaqadii kale ay bilaabmaysaa ta labaad si aad u ogtahay bajetkani waa bajetkii ugu horreyey miisaaniyadda imika aan ka shaqey aan ahay inoogu jirta buuggan waa tii ugu horreysay ee lacag loo qoondeeyo caafimaadka ee lacag loo qoondeeyo macalimiinta ee lacag loo qoondeeyo jaamacadda ummadda oo jaamacadda keliya ee jaamacadda dalka kusoo hadhay ah ee lacag la-aantaa lacag loo qoondeeyo in lacag loo qoondeeyo in constitutionkeenii dastuurkeenii aan inagu dib u samaysano saddex milyan gooni loo dhigo marka tallaabooyin baan wadnaa wada dhiskii baa ku xiga laba boqoloo milyan baa ka yimi qatar soo dawladda soo qaatay wadooyinkay gelayaan lacagta african development commerce wadooyinkay gelayaan wasiir waxaad tiri midaynta canshuurta oo aad kala jeeda dabcan maamulada ma waxaad leedahay canshuur isku mid aha laga qaadaa waxyaabaha soomaaliya baa waxaa weeye sida annagu aan ku heshiinay haddaana wasiiradii maaliyadda wasiirkii maaliyadda ee federaalka iyo wasiirada maaliyadda ee gobolada waxaa heshiis ku nahay waxaa weeye inaan dal keliya nahay mar haddaan dal keliya nahayna dee dhowr cashuuroodoo kala goongooniya ma yeelan karno heshiiskaasi markaa dee meel dheer baan soo marray oo maalin keliya ma hirgeli karo laakiin waxaan heshiis ku nahay waxaa weeye inaan cashuuraha midayno habkii loo miday lahaana waa ku tala jiraa qaaraan midaynana waa jiraa iminka jaadka oo kale sidaan markii dhawood sheegayay cashuur keliya ku wada dhacda meeshuu doonaba haga dugo sigaarka iyo tubaakada waxyo noocaasa cashuur keliya ayaa ku dhacda garow waan kusoo saxeexanay taasa marka meesha doodu ka meesha doodu ka jirto waxay ahayd badeecada ganacsatadu waxay yidhaahdeen canshuurta boosaaso iyo kismaayo way ka duwan tahay taan muqdisho badeecadan waxay imaanaysaa magaalooyinkii marka maxaad ka qabateen waa runto weeye waxaan ka qabanay waxa weeye horta marka hore waxaan u malaynayaa laba weeg saddex weeg mar laga joogo wasiiradoo dhan waan isku nimo waan ka wada hadalay arrimaha noocaas oo kale midaynta cashuurta gadista ayaan ka wada hadalay weli qalinka kumaanaan duugin laakiin waa ka shaqaynaynaa waana la midayn doonaa dalkani dal ma noqon karo isku xidhan haddaan cashuuraha aan la midaynin marka arrin aan ka shaqaynayno oo runtii aan ka shaqaynayno weeye waan doonaynaa in madaxda waaweyn madaxweynaha iyo madaxweynayaasha gobollada aanu soo bandhigno dhowaan ay noqonaysa
eedeymaha musuq maasuqa soomaaliya wax kale maahane waa siyaasaduu liidato dhowaan waxaa jirtay in arrimo siyaas wadanku ay ka dhacaan in mooshana jireen meelaha qaarna xukuumadaba lagu eedeynaysaa la socota laakiin dhinaca dhaqaalahan ka eegaya miyay saameeyeen ololihii siyaasadeed ee dhaqaalaha soomaaliya xilligan ma laga yaaba in kambeyn lou galay
siyaasadda waa gooni dhaqaaluhuna waa gooni anu waxaan ku ballan qaadayaa cashuur qaadidda iyo iyo isticmaalka lacagta ahaanta kusoo dhacda inaanay midna siyaasadu shaqo ku lahayn hadday hore u jiri jirtay waxayna dhaafay weyaan halkan miisaaniyad baa jirta buuggaa yar halkaan idin tusayay baa yaallaa buuggaa yar siyaasada wax lagu bixiya kuma jiro kol haddaanu ku jirin wax meesha ka dhibqaya oo meel kale tegaya ya amar baan qabaa inaanu jiri karin mana jiri doono waxa weeye inaan arrimo wanaagsan wax wanaagsan inaan barano weeyaan xumaantii hore inaan ka barano weeyaan qofkii doonaya haanta inuu gilgilo wax ka soo dhacaanow ma soconayso